madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah maanta u soo xidhay wejigii koowaad ee shirka dib u heshisiinta beelaha gobollada jibbooyinka ee ka socday magaalada muqdisho shirkaas oo ay ka qayb galeen ku dhowaad laba boqol oo ergo ayaa beeluhu waxay kaga doodayeen sidii nabad waarta looga dhalin lahaa gobollada jibbooyinka qaramaynta maleeshiyaadka beeleedka iyo qaab maamul loo wada dhan yahay loogu samayn lahaa gobolladaasi wafuud caalami ah ayaa iyaguna ka qayb galay xafladdii xiritaanka shirkaasi magaalada muqdisho goordhoweyd waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste shirkii dib u heshiisiinta gobollada jubbooyinka oo magaalada muqdisho ka soconayay muddo saddex cisho ah ayaa maanta lasoo gebagabeeyey kadib markii shirkaasi laga soo saaray warmurtiyeed ay ku qanceen qaybihii shirkaasi kasoo qayb galay waxaana warmurtiyeedkaasi saxaafadda u akhriyey maxamed mukhtaar oo ka mida qabanqaabiyayaasha shirka horumarinta nabadeynta iyo dib u heshiisiinta kow midda labaad waxay ahayd horumarinta amniga iyo isdhexgalka ciidamada iyo la dagaalanka argagixisada qodobka saddexdeed wuxuu ahaa kor u qaadidda adeega bulshada iyo dhaqaalaha doodeer kadib shirweynaha waxa uu soo jeediyey talooyinka soo socda kow xagga dhinaca nabadeynta iyo dib u heshiisiinta qodobka koowaad in si buuxda la iskula qaato heshiiskii adisaba ee bishii ogost kii in bulshada jubbooyinka isu tanaasuraan iscafiyaan islamarkaana la isku celiyo wixii hanti ah ee la kala haysto iyo wixii colaad hurin kara laga tago iyadoo loo dirayo fariin nabadeed dhammaan deegaanada jubbooyinka qodobka saddexaad in maamulku meelgaarka ah laga wada shaqeeyo lana dhammaystiro si loo wada dhan yahay oo ay ka dhex muuqdaan dhammaan beelaha degan jubbooyinka iyadoo la tixgelinayo xuquuqda beelaha laga tira badan yahay dowladda federaalkana in ay gacan ka geysato fududaynta arrintaas warmurtiyeedka ka soo baxay shirka jubbooyinka ayaa waxaa ka carooday ergadii ka timid magaalada kismaayo ee taageeraysay axmed madoobe waxaana goobta ka dhashay buuq iyadoo jawiguna uu isku beddelay qaabkan
wareedhe u kaadiya hal kelmadaan iska dhegaysanno hal kelmad wareedhe u kaadiya ergada ka timid magaalada kismaayo ayaa sababaha ay shirka uga biyadiideen waxaa ka mid ahaa iyadoo axmed madoobe hogaamiyaha kumeelgaarka ee jubbooyinka aanu ka mid ahayn saxiixayaasha hase ahaatee axmed madoobe ayaa la hadlay taageerayaashiisa oo ku qanciyey inay shirka dib ugu soo laabtaan waxaana uu u sheegay in isaga iyo wasiirka arrimaha gudahaba ay shirka markhaatiyayaal ka yihiin anigu waxaan ku saxeexayaa iyo cabdikariin inaannu markhaati ka nahay heshiiskaasi inuu dhacay markhaati baan ka nahay ee kama nihin xubno ka mida dadka heshiinaya labadanadu siduu tedros wasiirka arrimaha dibaddu uu uga ahaa markhaati midka adhisaaba yaan aniga iyo cabdikariinna markhaati uga nahay wasiirka arrimaha dibadda etoobiya oo isaguna madasha shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirka jubbooyinka ee muqdisho lagu qabtay uu guul ku soo dhammaaday waxaan markhaati ka nahay sidii halkani wax uga dhaceen waxaan ognahay howlaha dib u heshiisiinta meesha ay marayaan heshiiskii adis ababa kadibna axmed madoobe wuxuu yimid muqdisho wuxuuna la kulmay dadka deegaanada jubbooyinka waxayna ahayd bilow wanaagsan arrintaasi sidoo kale madaxweynaha soomaaliya wuxuu tegey kismaayo waxayna ahayd markii ugu horreysay uu kismaayo tago tan iyo intuu xilka madaxtinimada dalka qabtay ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo gebagabeeyey shirka ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay waxaana uu ka qaybgalayaasha shirka u sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay hubinayso meelmarinta qodobada lagu heshiiyey ee shirka ka soo baxay inta saxiixday haddii aad raalli ka tihiin raalli ahaanshihiinay madax idinku noqonayaan haddii aadan raalli ka ahaynina cidda aad raalli ka tihiina madax idin noqonaysa haddii alla yidhahdo dowladda federaalkaana way hubinaysaa way xaqiijinaysaa inay sidaa wax u dhacaan heshiiska adis ababa lagu soo gaaray kaas oon annagu dhinac ka saxiixnay ayaa waajibkii waajibna dul saaran oo inaan ilaalino uu yahay ay tahay waxaa waajibna dul saarana dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan wakiil ka nahay ma aha keliya qolo gaara hayb gaara degaan gaara inaan wakiil ka nahay dantiinna annagaa u taagan dantana waxaan u aragnay midda ugu weyn inay tahay midda nabadda ah dan kasta oo la leeyahay oo reer leeyahay ama qofi leedahay waxay ka dambaysaa nabad markii la helo kabacdi imaan kartaa nabadii oo maqan ma imaan karto shirkan jubbooyinka ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxa uu gogolxaar u yahay shir kale oo dhowaan lagu qaban doono magaalada kismaayo oo looga hadli doono arrimaha jubbooyinka kaasoo lagu dhammaystiri doono waxyaabaha ay isku hayeen guud ahaan dadka wadadega gobollada jubbooyinka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi haddaba siyaasiyiinta wax ka saxiixa heshiiskan maanta dhacay waxaa ka mid a cumar buraale waxa uu horey uga tirsanaa cumar buraale axmed xubnihii sheegtay inay madaxweyneyaal ka yihiin gobolada jubbooyinka ka hor inta aan la dhisin maamulka kumeel gaarka ah ee ka dhashay heshiiskii ardis ababa ibraahim xasan daandure ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriiray cumar buraale axmed wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey in heshiiskani meel mar noqon karo iyo in kale aad iyo aad baad masantahay daandure ha waxaan isleeyahay haddii ay isu taagaan dadkii muxuu ahaaye ay khuseysay gaar ahaan kuwii gobolada deganaa muddooyinkaana uu oga socday shirar magaalada muqdisho hadday u duubtaan oo ay raalli iskaga noqdaan daacadna ka noqdaan waan filayaa in uu uu muxuu ahaaye nabad badan ka dhalin karo waxweyna ka tari karo hadday u duubtaan cumar maxaa ula jeedaa iisii faahfaahe hadday u duubtaan waxaan ula jeedaa hadday ayagoo dhan dhammaantood micnaa waxaan ka wadaa boqolkiiba lixdan hadday u diyaar garoobaan inay ay raadiyaan sidii goboladaasi ay nabad oga dhalan lahayd way ka dhalan kartaa waana la soo celin karaa nabad waarta ayaa lagu soo celin karaa goboladaas cumar buraale qodobada aa ku heshiisan waxaa ka mid ah in maleeshiya beeleedyada ka jira goboladaasi kismaayo lasugu keeno kadibna la qarameeyo marka arrintaasi hadda suurtagal ma tahay mase la ogyahay muddada ay hawshaasi qaadan karto waxaan isleeyahay arrintaasi waa su-aal aada u fiican haddeertaan sida ay magaalada kismaayo iyo xaaladda guud ahaan ay tahay mafi ma ma filaayo inta maleeshiyaad ama ciidan dibadda ka jooga inta la iska kaxeeyo in la geeni karo laakiin farsamooyin badan oo laga soo shaqeeyey horey looga soo shaqeeyey baa jira taasoo ah meeshii in la geeyo ciidamo amsooma oo muxuu ahay isku dhafa iyo ciidamo dawladeedba in la geeyo dabadeedna baro cayiman ciidamadaasi loo kala ratibo sidaas in lagu geeyo taasna dawladdu iyo dad kaleba qorshaheedu way ku jireen muddo dheer waxaana filayaa maalmaha soo socda in ciidamo ay tegi doonaan meesha marka ay ciidamada tagaanna waxaa sahal noqonaya in ay ciidamadaasi barahoodii la kala geeyo markaasna lagu qarameeyo meelo cayiman lagu kala qarameeyo dawladdana ay la wareegto ciidamo dawladeedna ay wada noqdaan dhammaantood kuwii hore usii joogay iyo kuwa hadda baraha la geynayaba qodobka ugu muhiimsan awood qaybsiga ee maamul samaynta jubbooyinka weli wuxuu u muuqdaa in laysku mari la'yahay marka taasi sidee looga gudbayaa sidee laga yeelayaa runtii wax badan xataa laiskuma khilaafin annagu ilaa habeen hore ilaa xalay waan is ar arkaynay waana laga wada hadlay dabadeedna guddidii farsamada ayaa arrintaasi maaragtay ilaa xalay haddana ku dhex jiray adigu maanta oo ay ahayd maalintii shirka loogu talagalay inuu soo gebagaboobo loo fursad loo siiyo inuu shirkaasi maanta soo gebagaboobo ay waxaa la wareegay madaxweynaha si uu maalmaha soo socdo isagu uu go-aan oga soo gaaro awood qaybsiga waa wax iska cad wax badan oo lagu maaragtay mushkilada ma aha waayo dawladda dhexe baaba ku dhisan awood qaybsiga marka wax badan laguma mashquuli doono maalmaha soo socdana waxaan filayaa intaabanba kismaayo la aadin in ay ka soo bixi doonaan qaabkii awood qaybsiga dawladda dhexe sidaasaan rajaynaya mana lagu dhibon doono sidaan filay waayo hogaamiyaha jubba axmed madoobena wax badan buu raalli ka yahay in wax badan isku soo dhaweeyo markii aan sheekaysanay markii aan lama badan maaragtay meelo badan ka eegnay wax kasta oo xalka ku imaanayo oo aanan ahayn wax dadka lagu dulmayo barkooda keeni kara cid kasta iyo shaksiyaad kasta ee meesha xaquuq kule inay xuquuqooda helaan kuna qanci karaan markaasna ay muxuu ahaayey nabadda si maaragtay loo looga wada shaqeeyo marka taasi waa fududahay maalmo dhowna runtii way way dhammaanaysaa insha allah Eh, cumar buraale waxaad leedahay ismarwaagu waa yaryahay xildhibaano ayaa waxay ku tilmaameen shirkaasi eh, jubbooyinka ee muqdisho mid xaaraana sidoo kale eh, gobolka bay waxa ay qolin leeyihiin waxaan maaragtay eh, isugu keeni doonaa lix gobol halkan marka khilaafka eh, sow lama dhihi karayo waa mid aad u weyn oo hareyn karaya maaragtay natiijo deg degoo la gaaro oo mushkiladda horta jirtaa daandureyo walaal waxaa weeye eh, labaatan iyo dhowr sano wax xaddaafa ee bini-aadnimada ka baxsan bay soomaalida u gudubtay Ah, runtiina aniga waxaan ka mid ahaa raggii ay axmed isku khilaafeen eh, aragtiyooyin kala duwan Eh, raggii ay meesha isku dileenna ka mid baan ahaa ee meesha la- laga saaray marka haddii un aan meel istaago kore oo aan idhaahdo gow ma leh ma shaqaynayso micno badan ma laha waxaa weeye dabcan marka khilaafka uu dhacayay waxaa laga yaabaa aniga inaan isla toosanaa dabcan ilaa haddaan isla toosanahay dhanka kalena sidoo kale haddii marka sidaa lagu kala joogo xal badan lama gaarayo cid keligeed meesha iska sii haysanaysa awood ku haysan kartaana ma jirto cid muxuu ahaa intay soo duusho iyadana awood kale ku qabsani ma jirto mar hadday sidaa tahay waa waxaa damiirku damiirku wuxuu farayaa in la keeno xal qof walbaba intuu fikiro xal inuu keeno xalka wuxuu noqon karaa qofka meesha uu deegaanka asagu uu- uu- uu- uu- u dhashay ama uu degan yahay ama uu awood qaybsiga kuleeyahay inuu asaga intaas isla degan ay tashadaan micno badan ma keenayso ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama cid kale ha ahaatee mas-uuliyad wadataa in iyaba banaanka joogto ay ka qaylqayliso dabcan haddaanan wax badan loo tarayn meeshaasi iyo meelo kaloo dhibka jiraba in shidada badan ee codadka badan ee baxaya ah ee dadku fidno sii kala dhex dhigayo in la yareeyo anigu waa jeclaan lahaa siyaasigaasi cumar buraale axmed waxa uu ka mid ahaa saxiixayaashii heshiiskii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee madaxweynaha soomaaliya uu garwadeenka ka ahaa
dhegaystayaasheenna nagala xidhiidha dhinaca satellite-ka carabsat waxaannu ogeysiinaynaa inaannu u wareegnay dhinaca satellite-ka itelsat amabase nailsatka loo yaqaano haddaba si aad u dhegaysato waxaad ka heli kartaa mawjadda satellite-ka ee faahfaahinteedu ay sidan tahay toddoba west e qiyaastuna ay tahay toddoba digri oo galbeed ah frekwensigu waa labayo toban kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan giga hertz oo vertical ah s r-ku waa toddobiyo labaatan kun iyo shan boqol f e c guna waa shan xariijin lix transponderku waa e lix iyo soddon faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan boggeenna v o a somali com